بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيina محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين qال رضي الله عنه xتى وضعت يميني la أناaزعه في كفي dي نقمات قيlه القيل لذاk أhyب عندي إذ أكلمه وقيل إنk منصوب ومسؤول من khاdr من لyuuث الأسد mskنه من بطن cثر iil duunahu hiilu wuxuu yidhi xataa wadactu ilaa aan saaray oon dhiga yamiinii midigtayda fii kafi dii naqamaatin calaa casha mid u saaxiiba intiqaam iyo aargudasho ilaa aan gacantayda aan midigtayda aan saaray calaa casha mid u saaxiiba naqamaad waa jamcu niqma laa unaasicuhu anigu la doodi maayo oo xukunka kuma haysto qiiluhu hadalkiisu alqiilu ay alqiilu lmuctamad waa hadalka la cuskanaayo ee dhabta ah ee tixgelinta mudan rasuulka ula jeedaa sala allahu calay wasalam waan imid buu yidhi xataa wadactu ilaa aan saaray oon dhigay yamiinii midigtayda waa musaafaxadii ilaa aan musaafaxeeyo oon midigtayda geliyey oo midigtayda aan saaray fii kafidii naqimaad mid u saaxiiba intiqaam iyo aargudasho iyo ciqaab u saaxiiba ciddii markaa mudan inuu ciqaabo ilaa aan midigtayda saaray gacantiisa ama calaacashiisa qiiluhu qiiluhu bimacnaa waa qowluhu hadalkiisa alqiilu ay alqowlu waa hadalka hadalkiisu waa hadal macnaha wuxuu ka wadaa hadalkiisu waa midka la fuliyo oo la ictimaado oo la cuskado laa unaasicuhu anigu la doodi maayo ay laa ujaadibuhu fi lxukmi xukunka kula doodi maayo waxnana ku qabsan maayo markaan calaacashayda iyo yacni aan gelinaya gacanta macnaheedu waxa waaye waxaan ahay mutiic mid hoggaansamaya oo aan haba yaraatee wax munaasaca iyo dood iyo waxqabsi aan samaynayn fii hada albayt wuxuu ku ishaarayaa saddex arrin arrinta koowaad waxa waye wadcu yamiinihi fii kafi nebiy sala allahu calay wasalam inuu midigtiisa saaray uu dhigay calaa cashi rasuulka sala allahu calay wasalam arrinkan wuxuu ku ishaarayaa waa ishaaratan ila alictinaa'i bisha'ni attayamun wuxuu ku ishaarayaa danaynta la danaynayo arrinta midigaysiga maxaa yeelay nebiga calayi slat slam wuxuu jeclaa attayamun fii tanaculihi wa tarajulihi wa tuhuurihi wa fii sha'nihi kullih arrinta waa arrinta koowaad ujeeddada labaad ama maqsadka labaad oo ishaaraya waxaa waaye cadamu munaasacati nebiy sala allahu caleyh wasalam wa dukhuul taxta amrihi inuusan nebiga calayi slat slam la doodaynin wax ku qabsanaynin iyo inuu hoosgalayo amarkii nebiga sala allahu caleyh wasalam walinqiyaad liaacatihi waalinqiyaadu liaacatihi iyo inuu u hoggaansamayo daacadii rasuulka sala allahu caleyh wasalam arrinta saddexaad waxaa waaye wasfuhu biannahu dii naqamaat wuxuu ku ishaa yani ku sifeeyey inuu yahay mid u saaxiiba annaqamaat waalmuraadu ujeeddadan waxaa waye shiddatu اsatwati wa quwat اlba'si qabashadiisa darnaanshaheeda iyo ba'sigiisa iyo dagaalkiisu xooggiisa uu nebigu ku adag yahay sala اllahu alay slam cala alkufaar gaalada wاliqlaadu lahum fi اlqowl iyo hadalka in lagu adkeeyo yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiin wlud calayhim waqlud calayhim ku adkow rasuulka alay slat slam waa raxiimu bilmu'miniin laakiin waa shadiid cala alkufaar gaalada waa ku ad adkaa muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum sifadaasuu ishaaraya marka markuu leeyahay nebiga alay slat slam waa duu naqamaad kama wado in nebigu qallafsan yahay sala اllah alay slam ama uu ad adag yahay xagga mu'miniinta muslimiinta laa bal waa raxiim waa ra'uuf laakiin بالnisba lilkufaar waa ku adkaa nebigu salى اllah alay slam waana ka intiqaaman jire liأjli اllahi caزa wajal waxaa meesha ku jirta arrin kaloo saddexaad arrin kaloo afaraad saddexaan marka hore sheegna soo maaha mid afaraad midda afaraad waxa waaye wuxuu ku sifeeyey qowlka inuu qowlkiisa yahay qiiluhu lqiilu wuxuu ku sifeeyey qiiluhu lqiilu macnaheeduna waxaa waaye hadduu war yidhaahdo warkiisa waa fuliyaa warkiisa kama baxo rasuulka alai slat slaam haddii warkaasi uu wacdi yahay iyo hadduu waciid yahaba hadduu u goodiyo qof waa ku fuliya calayh isalaatu wasalaam haddii uu qof wax u ballan qaadana ballanqaadka waa oofiya hadalka marka waa hadalkiisa wuxuu mar yidhaahdana waa wax la cuskado waana wuxuu fulinayo ma ahan qof war iska yidhaahda oo aan ficil lahayn taasi waa madmuum carabtuna waa ku dhaleeceeyaan qofku inuu yahay qa'uulun hayru facuul waxay leeyiin fulaan waa qa'uul ee kaiiru lqowl hayru facuul laakiin aan ficil lahayn hadalka waa sheega laakiin ficil ma leh kaasi qiimo ma leh qofka inta war sheega warkiisuna uusan tanfiidya fulin lahayn wuxuu yidhi ladaaka kaas rasuulku ishaaraya sala allahu calay wasalam ladaaka midkaa ahyabu waa ka haybo badan yahay cindii aniga agtayda id waqti ukallimuhu aan la hadlayo wa qiila walxaal qiila la yidhi oo hore la iigu sheegay innaka oo laygu yidhi innaka yaa kacab adigu waxaa tahay mansuubun mid la nisbaynayo oo akhtaadow galay iyo waxyaabahu sameeyey loo nisbaynayo wa mas-uulun waxna la weydiinayaa tahay macnaha waxaa laygu yidhi haddaad rasuulka u tagto laba arrin baa kuu taalla wixii aad samaysay in laguu nisbeeyo oo laguu tiiriyo oo lagu yidhahdo waxaasi waxaasaad gashay iyo in lagu weydiiyo waxaad gashay iyo sababtaad u gashay macnaa maxkamadaad koraysaa wey ayadoo sidaa la igu yidhi markaa nebiga la hadlayo waan ka haybo badanahay yacnii waa ka haybo badan yahay rasuulka sal l slam rasuulka ayaa haybo badan aniga agtayda wuxuu ka haybo badan yahay min khaadirin min luyuuhi lusdi maskanuhu wuxuu ka haybo badan yahay min khaadirin ay min leytin wuxuu ka haybo badan yahay min leytin libaax libaaxaasoo khaadirin ay daakhilin fi lkhidri khidrigiisa galaya waa godkiisa iyo meeshuu ku hooyanay min luyuuhi lusdi oo ka mid ah libaaxyada maskanuhu maskankiisa iyo meeshuu degayana ay tahay kiilun duunahu kiilu kiilun ay tahay meel aada u geeda badan oo geedaheedu isku wada dheggan yihiin duunahu uuna ka sokeeyo kiilun ay shajarun multaf geeda ayaga dhan isku wada xidhan ay ka sokeeyaan maskankiisa libaaxaasu waa kiilun duunahu kiilu oo min baطni cahara meesha la yidhaahdo cahara toggeeda iyo waadigeeda ka mid ah badni cahara waa meel magaceed marka wuxuu leeyahay waa libaax ka mid ah libaaxyada duurjoogta ah oo deggan iyo maskankiisu uu yahay dhul aad u geedo badan geedo kaloo fara badan oo isku xidhanna ay ka sokeeyaan min badni cahara oo tagga cahara meesha la yidhaahdo ka mid ah libaaxa halkaa jooga oo aadka looga cabsado dhulkaasi aadka u geedaha badan la ku jira haybada laga qabaahi waxaa ka haybo badan aniga agteeda buu leeyahay nebiga sal alla ly slam libaaxa sida looga baqaya si ka daran ayaan rasuulka uga baqaya markaan hor istaagayo on la hadlayo haybadaasna waa mid ilaahay nebiga siiyey sala allahu calay wasalam ma ahan qallafsanaan nebigu uu qallafsan yahay laakiin waa hayba ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulkiisa ku mannaysta beydkan waxay yidhahdeen culimmadu dhowr maqsad iyo dhowr ujeeddo ayuu ku sheegay kacab radia allahu canhu midda koowaad waxa weeye haybada uu nebiga u qabo calayhi salaatu wasalaam beydka markaan le waa labada beeda isku xihan waa isla socdaan labadoodii midda koowaad waxa weeye haybadii nebiga sal alla ly slam uu ka heybaysanayey ou ka cabsanayay sababtu waa maxay war xumatashiiladii warka ay nebiga gaarsiiyeenna cabsi uu ka qabaa horena waxaan usoo marnay marka kacab uu rasuulka u tegayay sala allahu calay wasalam inuu yihi rasuulka ilaahayow haddii kacab lagu keeni lahaa maxaad ku samayn lahayd ila weli waa baqaaya waxa ka hormaruuna og yahay haddana waxaa arrinta usii tahwiiliyo usii weyneeyey dadkii wararka usoo gudbinayo oo qofka markii wax loo sheego la yidhahdo khalaas makhtuulaa tahayoo waa lagu dilayaaho meeshaasi naxariis kuuma taal cabsi badanaa gelaysa waa tijaabiye wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow kacab asoo toobadkeena hadduu ku yimaado maxaad ku samayn lahayd buui macnaa ma ka aqbali lahayd toobada markaasna nebigu ma yaqaan inuu asiga kacab yahay markaasuu yidhi nebi calayi sla salaam haa markaasuu yidhi aniga kacab baan ah kacab ibnu zuhayr aniga waaye buu yidhi marka horeu magaalada maka imaanayana si dhuumaalaysi magaalada madiina si dhuumaalaysiuu kusoo galay oo wuxuu is yidhi adoon rasuulka gaarin haddii dhex lagugu helo ilaan saxaabadu idanay qabaaneen oo nebiga alai sla slam wuxuu yidhahda ha la dilo ha la diladi marka hadday asoon rasuulka gaarin ay helaan wuxuu is yidhi waa kugu fulinayaan amarkii waa ku dilayaan marka nin muhaajirihu usoo martiyey sidii baa dhuumaalaysi nebiga loogu geeyey calayhi salaatu wasalaam asigoo markaa isla cid kale intaysan ku fahmin rasuulka hortag meeshaa marka cabsi badan uu ka qabay maxaa yeelay waxaa jira warar laga soo gudbiyey waa soo marna inuu wararka inkira uu yidhi walam udnib aniga ma dembaabin laakiin waa soo mar inuu abyaa tiriyey abyaaduu tiriyana dacni weyn oo aad u daran kuma sii jirin laakiin haddana waxaa ku jirta inuu inkirsan yahay islaamnimada inuu inkirsan yahay iyo raacidda nebiga sala allahu alay slam inuu inkirsan yahay taa marka waxay keentay heyba uu nebiga ka heebaysanayo wararkii looga gudbiyo awgeed midda labaad ama maqsadka labaad ama ujeeddada labaad ee abyaaddan ku jirta waxaa waaye kacab radia allaahu canhu wuxuu nebiga ku shabahay cabsida uu nebiga ka baqaayo iyo heybada uu ka qabo inay ka daran tahay midda qofka uu ka qabin karo libaax dhulbahgooyaa jooga meelgeeda badanna ku jira qofkii libaaxaasi ku maqla ama meeshaasi ku arka cabsi badanaa gelaysa heybo badanuu libaaxaas ka heebaysanaya taa waxaa ka daran buu yidhi heybada aan nebiga ka heebaysanayo sala allahu alay slam ama aan ka baqaayo maqaasid kalena way sheegeen culimmadu wuxuu yidhi yaqduu wuu kallahaya yaa kallahaya libaaxi waayo abyaadda soo socota sifaaday libaaxa u yihiin qaybo ka mid a yaqduu libaaxu waa kallahaya fayalxamu dirqaamayni cayshuhumaa laxmun min alqowmi macfuurun kharaadiilu yaqduu waa kallahaya fayalxamu dirqaamayni wuxuu hilib siinayaa dirqaamayni laba libaax oo asiga uu dhalay cayshuhumaa cayshka ay ku nool yihiin laxmun waa hilib min alqowmi xagga qoomka ka ahaaday hilibkaasoo macfuurun ciidda lagu tuuray hilibkaasoo kharaadiilu go-go-an oo qaybe iyo gabalgaballo ah yaqduu libaaxu waa ka lahayaa libaaxaasi dhulkaa jooga ee geedaha badan le ku jira wuu ka lahayaa fa yalxamu wuxuu hilib uga dhigayaa ama hilib uu siinayaa dirqaamayni addirqaam waa libaaxa waay waa magacyo badan yahay laakiin dirqaamaynka hadda wuxuu ula jeedaa waa laba walad oo asiga uu dhalay waay libaaxaas libaaxaas waa ka lahayaa markaasuu fa yalxamu wuxuu laxmi iyo hilib siinayaa dirqaamayni laba libaax oo asiga uu dhalay macnaa libaaxyaduu dhalo usoo qaraabaya wuxuuna usoo qaraabayaa uu siinayaa waa hilib hilib bani aadam waay cayshuhumaa labada libaaxe yaryarka ah cayshkooda iyo noloshoodu laxmun waa hilib hilibkaasoo macfuurun hilibkaasoo macfuurun ay mulqaa cala alcafri lagu tuuray dhulka alcafr waa turaab macfuur waa mid la ciideeyey oo ciidda lagu tuuray hilibkaasoo kharaadiilu ay qitacun siqaar qaybo yaryar ah hilibkaasoo la qayqaybiyo qaybo yaryara hilibkaas ayuu wuxuu siinayaa labadii libaaxa uu dhalay libaaxan libaaxa uu leeyahay nebiga nebiga ka heybo badan waa libaax khatara oo wuxuu yidhi subaxdii inta ka laho hilib bani aadam usoo raadinaya labadii u dhalay kalahaadda muxuu ku doortay waxay yidhahaan culammadu habeen muusan sheegin muusan dhihin waa dheelmaday libaaxan markaasuu habeen hilib u keenay labadii u dhalay waxay yidhaahdeen habeenku waa qarsoodi waa mugdi libaaxaana waxaa la rabaa in la muujiyo inuu yahay libaax khatara oo geesiya oo aan gamban idan habeen iyo mugdi iskuma qariyee barqacaduu bini aadamka soo qabtaa ou hilibkiisa cunaa carruurtiisana u keenaa yaqduu waa ka lahayaa subaxuu baxayaa waayahe waxaa la yidhi haddii maalin la sheegayo geesinimo laga wado maxaa subax hore lagu doortay waxay yidhahdeen subaxda hore waa wakhtiga insaanku ugu nashaadka badan yahay ugu xarako badan yahay hadduu isdifaacayana ugu awood badan yahay macnaheedu waxaa marka insaanka xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa badan xataa iskama difaaci kara libaaxan waa u kallahayaa markaasuu wakhtigu insaanku ugu firfircoonaa uu soo qabanaya yaqduu waa kallahayaa fa yalxamu dirqaamayni waxaa la yidhi muxuu hal xaba u sheegi waayey oo u dhihi waayey inta ka laho ayuu waladkiisa hilib u keenaya oo hilib siinaya muxuu laba u sheegay waxay yidhahdeen taasi wuxuu ka wadaa libaaxaani hilib badan inuu soo ugaaranayo dad badan inuu soo cunayo libaaxan ama hilibkooda uu keenayo waa libaax khataroo hal iyo kuma gaabsado wax yaroo hilibana ilmi ee uma keene eh laba libaaxoo kaleo asiga uu dhalay waxay cuni lahaayeen uu keenayaa hilbo badanay tusinaysaa waxaa la yidhi maxaa loo yidhi macfuur oo ciidda maxaa loo yahy waa lagu tuuray maxay taa macnaha ku jira in la yidhahdo ciidaa lagu tuuray waa gabalgaballo waa kharaadiin waxay yidhahdeen waxay tusinaysaa karatu laxmi hilibka farabadnaanshihiisa qaybna waa cunaya qaybna ciidda iskaga tuurayaan asagoo qayba qaybaha go-an taa waxay tusinaysaa marka inuu dad badan hilibka soo cunayo libaaxan uu yahay libaax khatara aadna u ugaarsada dadka libaaxaas aadaa looga baqaa soo maa ayadoo madaxa magaca libaaxa aad looga cabsado ayaa haddana libaaxyadu kala khatarsan yihiin midkan wuxuu leey waa nooc khatara midkaas khatarta ah ee insaanka u cunaya waxaa agteeda uga haybo badan buu leeya nebiga sala allah alay slam rasuulkaa ka haybo badan yaqdu waa ka lahayaa fayalxamu wuxuu hilib siinayaa dirqaamayni laba libaax cayshuhumaa cayshkooya noloshoodu laxmun waa hilib hilibkaasayba ku nool yihiin macfuurun hilibkaasoo mid la ciideeye ah kharaadiilu hilibkaasoo ah mid muqaaco go-go-an min alqowmi qowmka xaggiina ka ahaada oo bani aadamka hilibkiisa ah idaa yusaawiru qirnan laa yaxilu lahu an yatruka alqirna ilaa wahuwa mafluulu idaa yusaawiru hadduu la lagdamo ama uu ku soo baxo ku soo boodo qirnan mid asiga u dhigma oo muqaawamaynaya libaaxan hadduu ku soo boodo mid qirnaya oo u dhigma oo kufi u ah laa yaxilu lahu libaaxaani xalaal uma ahan an yatruka alqirna inuu ka tago midkii muqaawamaynayay ilaa wahuwa mafluulun ilaa asoo jajaban mooyaane hadduu libaax kala qabto libaaxan waa baabi'iya libaaxa kale waa ka adagyaha laa yaxilu wuxuu ka wadaa xalaal uma ahan xaq sharciya ma ahane wuxuu ula jeedaa umaba suubana fii xaqihi mana u cunanto libaaxaas ilaa inuu jajabiyo midkaas mooyaane marba isku taagay haddooba muqaawamo isku dayay wuxuu leey waa burburiyaha waa baabi'iya oo libaaxaan mid muqaawamayn karahay ma jiro idaa yusaawiru ay idaa yusaa idaa yusaawiru ay idaa yuwaaibu hadduu ku soo boodo w uu isku dayo inuu ku soo boodo qirnan ay idaa yusaawiru hadduu ku soo boodo qirnan qirniga waa maxay waa almuqaawim lahu waa midka asiga muqaawamaynaya u dhigma laa yaxilu lahu libaaxan xalaal uma ahan an yatruka inuu ka tago alqirna kii u dhigmay ee muqaawimka ahaa ee muqaawamaynaya libaaxa kala ahaa inuu ka tago ilaa wa huwa mafluulun almafluul bimacnaa waa almaksuur almahsuum waa mid la jabiyey almahsuum hasiimadu waa jab kasriguna waa jajabka macnaha jirkiisae lafihiisa soo gaaray waxaa kaloo la wariyey ilaa wahuwa majduulu an yatruka alqirna ilaa wahuwa majduulu almajduul bimacnaa waa almulqa biاljadaala aljadaala waa alard ilaa wahuwa majduulun kama tago ilaa asigoo ah mid dhulka lagu tuuray maahan dhulku ku tuuraya dhulku ku tuuraya waa jebiyey waa isku macnihii waa waa ka adkaado uun muhiimaddu waa taas libaax muqaawamayn kara oo u dhigmi kara inuusan jirin minhu tadallu sibaacu ljawi daamizatan walaa tumashaa biwaadiihi laraajiilu minhu xaggiisa libaaxaasi tadallu waxay ahaanaysaa sibaacu ljawi dhulka bannaanka ah ama kaynta iyo baadiyaha duurjoogta joogta waxay ahaanaysaa ka zuuli mayso inay tahay daamizatan tadallu bimacnaa waa laa tasaalu ka zuuli mayso inay tahay daamizatan mid aamusan oo deggan saakina mid aad deggan inay tahay ka zuuli mayso duurjoogtoo dhan walaa tumashaa tumashaadan waa bimacnaa tamshi tumashaa waa bimacnaa tamshi walaa tumashaa ma socoto ama ma socdaan alaraajiilu raggu ma socdaan biwaadiihi libaaxaas waadigiisa rag ma maraan iskuma dayaan inay maraan wuxuu leeyahy libaaxan waa libaax khatara duurjoogtoo dhan wuxuu leeyahay asay ka baqayaanoo waa wada aamusan yihiin waana wada degan yihiin edabay wada leeyihiin wixii duurjoogahoo dhan waa baqayaan libaaxyadii kale waraabayaashii noocyada kala duwana duurjoogta shabeelkii waxyaabahaasoo dhan waa saakina waa haadi'a daamiza bimacnaa waa saakina ka zuuli maayaan inay degan yihiin deganaantaasi maxaa keenay waa khawfan min hada alasad libaaxaanay ka baqayaan ibn hishaam raximahullah aljow asiga wuxuu ku fasiray in ay tahay dhul bannaana inay tahay albaru lwaasic dhul barriyo waasica inay tahay waana diiday in jawiga lagu fasiro jawiga caadiga ah sibaacu ljow aljow waa maa bayna alardi maa bayna alardi wasamaa jawi baa la yidhaahdaa waa dhulka iyo cirka inta udhexaysa waa jawi wuxuu yidhi taa loolama jeedee waxaa laga wadaa dhul waasicoo beri waasica laga wadaa laakiin asuyuuطi raximah اllah wuxuu leeyahy laa maanica in jawiga la yidhaahdo waa midka bayna الsamaaءi wاlأrdi maxaa yeele wuxuu leeyahay duurjoogtu ama asibaac kuwa hawada ku duulana waa leeyihiin kuwa dhulka ku socdana waa leeyihiin in la yidhaahdo marka ka zuuli maayaan duurjoogta ama xayawaanaadka hawada ku duula daamizatan inay tahay mid degan haddii kuwa hawada ku duulaya ay ka baqayaanna min baabin awlaa kuwa dhulka joogana waa ka baqayaan xataa shimbiraha hawada duulaaya libaaxaasay ka baqayaanoo duulimaadka waa iska khafiifinayaan iyo socsocodka iyo dhaqdhaqaaqa aagga libaaxaasi uu joogo haddii marka kuwa hawada ku duulaaya ay baqayaan kuwa dhulka jooga ayaga hadda min baabin awlaa waa inay baqaan oy degaan oy xasilaan marka wuxuu yidhahday saas in lagu macneeyana laa maanica sababtoo ah ammaanayba u tahay libaaxaasi waxay sii muujinaysaa kuwa dhulka jooga iyo kuwa hawada maraayo intaba inay ka baqayaan walaa tumasha ay walaa tamshi ma socoto alaraajiilu alaraajiil waa jamcu arjaal arjaalna waa jamcu rajul marka araajiil waa jamcu ljamci araajiil waa jamcu ljamci araajiil waa jamcu arjaal arjaalna waa jamcu rijaal waa jamcu rajul walaa tumashaa ma socoto alaraajiilu raggu ma socdaan biwaadiihi waadigiisa ma socdaan waadiga iyo toga oo libaaxaas joogo rag ma socdaan haddii duurjoogtu ay baqayaan rag maxaa u yaalla raggu min baabin awla waa inay cabsadaan calaa kullin libaaxaasi agtiisa lama maro weli libaaxii buu sifaynayaa wuxuu yidhi walaa yazaalu ka zuuli maayo biwaadiihi waadigiisa akhuu hiqatin mid u saaxiiba kalsooni mutaraxun inuu yahay ka zuuli maayo mutaraxu lbazi wadirsaani ma'kuulu ka zuuli maayo inuu yahay mutaraxu lbazi mid hubkiisa la tuuray wadirsaani iyo dhabdharkiisi baaba'ay mid la tuuray inuu yahay ka zuuli maayo mudaraxaasoo ma'kuulun la cunay walaa yazaalu ka zuuli maayo biwaadiihi libaaxaas waadigiisa akhuu iqatin akhuu iqa wuxuu ula jeedaa alwaaiq binafsihi mid naftiisa ku kalsoon nin naftiisa ku kalsoon halkaas ka zuuli maayo inuu ahaanayo mutaraxun mid la tuuray mutaraxu lbazi inuu yahay mid hubkiisa la tuuray ninka geesiga ah ee naftiisa ku kalsoon markuu waadiga libaaxaas soo maro ninkaas wuxuu noqonayaa mid hubkiisana la tuuray dharkiisii baaba'a ahayna ayagana la tuuray ma'kuulun la cunay macnaha wuxuu ka wadaa ninka ragga u geysisan libaaxaasaa kala tuurayo baabi'inayo cunayo akhuu hiqatin marka waa alwaaiq binafsihi fi shajaaca waa midka naftiisa ku kalsoon geesinimada darteed albazuna halkan waxaa laga wadaa asilaax waa hubka addirsaanna waa athiyaabu alkhaliqa waa dharka baaba'aye baaliyoobay ina rasuula اllaahi sayfun yustadaa'u bihi muhanadu min suyuufi illaahi masluulu ina rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam sayfun waa seef oo yustadaa'u bihi la ifsadoo la nuursado seeftaasoo muhanadun af badan oo la afeeyey seeftaasoo masluulun siiban min suyuufi illaah seeftaasoo min suyuufi illaahi seefaha ilaahay ka mid ah ina rasuula allah rasuulka calayh isalaatu wasalaam sayfun waa sayf seeftaasoo yustadaa'u la ifsado bihi seefta seeftaasoo muhanad muhanad waa seefta afka badan leh ee aada loo afeeyo seeftaasoo masluunun ah mid la siibay oo gasheedii laga bixiyey oo min suyuuf illaahi seefaha ilaahay ka mid ah waa sayf min suyuuf illaah waxay yidhahdeen ahlulcilmiga carabta waxaa jirta caada iyo dhaqan ay lahaayeen markay shirayaan ama qaybo ayaga ka mida ay qolo kale u yeedhaan oo meel la iskugu imaanayo hadday habeen tahay hadday maalin tahaba seef ifaysa oo cad ayay gasha ka bixinayaan seefahaasaa la taagayaa intay soo socdaan qoomkaasi yacni meel fogay ka soo socdaan waxay rabaan marka meeshay joogaan inay arkaan seeftaanna waa seef birbirqaysa waay markay seefta taagaan kuwa soo socdaa waxay u jeedayaan seeftii seeftaasay kusoo hanuunayaanay ugu imaanayaan wuxuu ula jeedaa marka nebigu waa nuur ilaahay soo diray oo seeftaas la mid a sida carabtu markay seefta taagaan kuwa kale ay ku gartaan meeshay joogaanay kusoo hanuunaan ayuu nebiga calayi salatu wasalaam wuxuu yahay seeftaas ifaysa oo nuurka ka baxayo ummadduna ay iskugu imaanayaan oo isaga raacayaan oo dariiqiisa lagu hanuunaayo ujeeddadiisu waa sidaa yustadaa'u bihi saasuu ula jeeda waa la ifsanayaa seef la ifsanaya way sida carabtu seeftaas ay u ifsadaan oo ay ku soo hanuunaan oo iskugu yimaadaan inna rasuula allahi sal l slam sayfun sayf wa yustadaa'u bihi waa la ifsadaa waa la iftiinsadaa seeftaasoo muhanadun waa noocyada seefka kuwa afka badan wey seeftaasoo masluunu hadday gasha ku jirta ma ifaysaa berberiqeeda iyo ifkeeda la arki maayo marka waa masluula waa seef siiban oo min suyuuf illaahi ka mida dadkaa ku hanuunaya buu leeyahay fii fidyatin koox dhexdeed ayuu nebigu ku sugnaaday oo min qurayshin quraysh ka mida qaala qaa'iluhum mid ayaga ka midabaa wuxuu yidhi bibaطni makkata maka dhexdeed buu wuxuu ku yidhi waadigii maka lamaa aslamuu markay islaameen ayaa mid ayaga ka mida wuxuu yidhi zuuluu bimacnaa waa haajiruu min makkata ila almadiina hijrooda oo ka baxa magaaladan u hijrooda ila almadiina zuuluu bimacnaa waa zuula ka zuula makaankan oo u wareega makaan kale waa amar fii fidyatin ayuu ku dhex sugnaaday rasuulka caleyh salatu wasalaam min qurayshin fidya waa casaba waa jamaaca dhallinyaro ah koox ah oo min qurayshin quraysh ka mid a waa markuu maka joogay qaala wuxuu yidhi qaa'iluhum mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhaahdee bibaطni makata maka caloosheeda ama iyadoo lagu suganya ama waadigii makaba wuxuu yidhi lamaa aslamuu markay islaameen wuxuu yidhi zuuluu zuula oo ka taga meeshaan ay haajiruu min makata ila almadiina maka ka hijrooda oo xagga madiine aada zaaluu markii la yidhi zuuluu zaaluu macnaa waa zuuleen waa hijroodeen ay haajaruu famaa zaala kama zuulin buu yidhi ankaasun walaa kushufun famaa zaala kama zuulin ankaasun ankaas waa jamcu niksin bikasri nuun jamcu niksin wa huwa arajulu aldaciif almahiin waa nin daciifa oo taag daran famaa zaala kamaysan zuulin buu yidhi ankaasun oo jamiceedu yahay nix waxaan ka wadaa mufradkeedu yahay nix yacni rag ducafo ah oo taag daran kamaysan zuulin oo maka kama tegin macnaha markii la yidhi zuulu saxaabadii kale madiinay u hijroodeen laakiin rag ka mid a rag ducafo ah kama zuulin inay maka joogaan walaa kushufun mana ka zuulin walaa kushufun ay jamcu akshuf wa huwa aladii laa tursa macahu waa ninkaan gaanshaan lahayn fi lxarbi yacni dagaalka wuxuu uga gaashaanta ninkaan lahayn walaa kushufun ragaan gaashaama iyo hub aan wadanna kamaysan zuulin inay maka ku sugan yihiin cinda liqaa'i liqaaga agtiisa rag kushufa oo wax gaashaana aan wadan ayaguna kama zuulin walaa miilun macaasiilu walaa miilun macaasiilu almiil waa jamcu amyal laba macnay leedahay amyal waxaa la yidhaahdaa alladii laa sayfa macah waxaa kaloo la yidhaahdaa alladii laa yuxsinu rukuub midkaan hagaaji karin oo aan wanaaji karin sida gaadiidka loo koro loo isticmaalo fardaha iyo sida fardaha loo koro oo loogu dagaalamo kuwaan qofkaan hagaaji karinna waa la yidhahdaa labaa labada macnoba halkan waa ku dhaboobayaa famaa zaala kama zuulin buu yidhi ankaasun walaa kushufun kuwo liita oo ducafo ah walaa kushufun iyo kuwa aanan wadan gaashaamo cinda liqaa'i la kulanka agtiisa walaa miilun iyo kuwa waxaa waaye aan sayfo wadan ama aanaan hagaaji karin inay gaadiidka isticmaalaan macaasiilu miilkaasoo macaasiilu aan wax huba wadan macaasiil waa jamcu miczaal almiczaalna waa aladii laa silaaxa macah waxaa kaloo la yidhahdaa aczalna waa la yidhaahdaa rajulun aczal waa ninaan wax huba sidan waayo marka wuxuu leeyahay saxaabadii zaaluu way zuuleenoo maka waa ka hijroodeen laakiin famaa zaala kama zuulin inuu maka ku sugan yahay ankaasun kuba ducafa oo taag daran walaa kushufun kuba aanan wadan gaashaamo cinda alliqaa walaa miilun kuba aan seefo wadan ama aan gaadiidka isticmaali karin macaasiilun oo hubla'aana kuwaas ayaga markay ku hareenoo kama zuulin buu yidhi laakiin saxaabadii ayagoo hubkoodii wata ayay waxay u wareegeen ila almadiina shumu lcaraaniini abطaalu lubuusuhum min nasjidi daawuuda fi lhayjaa'i saraabiilu shumu lcaraaniin waa kuwo sanankoodu ay dheer yihiin waa kuwo sankoodu sarreeyo oo sankoodu dheer yahay abطaalun geesiyaal ah saxaabadii buu sifaynayaa lubuusuhum dharkooda dagaalka ama hubka ay sitaan ay ku dagaalamayaan min nasji daawuud daawuud kuwuu taloo sameeyey ayay ka mid tahay fi lhayjaa'i ay fi lxarbi dagaalada dhexdood saraabiilu waa kuwa saraabiila saraabiil waa jamcu sirbaal waa duruucda dagaalada loo qaato macnaha saraabiil iyo dagaa yani duruuc ayay waxay u wataan fi lheja waa saraabiil oo min nasli daawuud ka mida shum lcaraaniin ashum waa jamcu asham alasham waa aladii fii qasabati anfihi culuwun maca istiwaa saasay ku macneeyeen aladii fii qasabati anfihi culuwun maca istiwaa waa midka qasabada sankiisa qasabatu lanfi waa fooda horee sanka eh ay ku sugan tahay culuwun sarrayn maca istiwaa'in ayadoo lala qaba sinaansho markuu dheer markuu sarreeyo uuna siman yahay waa qurux iyo jamaal laba macno in laba macno midoodaa suuragal inuu ula jeedo inuu ka wado waa rag suuradoodu ay qurxoon tahay oo sankooda uu dheer yahay maca dhirirkaasna uu toosan yahay uu mid siman yahay waa jamaal iyo qurux waxaa kaloo lagu macneeyey in la yidhaahdo qofkan sankiisu waa sarreeyaa macnaheedu waxay carabtu u isticmaalaan waa qof khayrkii ka sarreeyo ka adag inuu ula jeedo xagga adkaanta iyo qalabada iyo culuwiga ee sarreyntuna waa suuragal labada macnaa waa muxtamal alcaraaniin waa jamcu cirniin caraaniin mufradkeedu waa cirniin alcirniin waa alanf waa sanka waay lubuusuhumu shumu lcaraaniini abطaalun abطaal waa jamcu baطl albaطl waa ashujaac waa ninka geesiga waxaa le rajulu baطl wa rijaalu abطaal rajul baطl bimacnaa waa nin geesiya waxaa le rijaalun abطaal waa rag geesiyaal ah lubuusuhum dhar lubuusuhum hadda libaaska halkan waxaa loola jeedaa maa yulbasu min asilaax waa hubka la labisanaayo hubka waa lagu labistaa somaa waa la qaataa qaadashada hubka waa nooc libaaska ka mid a marka hubkaa loola jeedaa lubuusuhum dharkooda min lubuusuhum hubkooda silaaxooda dheh min nasji daawuuda daawuud nasjigii ayuu ka ahaaday nasjiga waa farsamadii iyo samaynta daawuud sancata labuusin lakum waatuu alla yidhi markuu ka hadlaayey daawuud calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiro ilaahay ugu nicmeeyey duruucda looga gaashaanto dagaalada oo lagu isticmaalo fi lxuruub daawuudaa samayn jiray calayhi salatu slam farsamo yaqaan u ahaa saraabiil waa jamcu sirbaal waa dir waa dirca xadiidka ee birta ka samaysan oo loo isticmaalo fi lhayja alhayjana waa alxuruub waa dagaalada biidun sawaabiqu qad shukad lahaa xalaqun kaannahaa xalaqu lqafcaa'i majduulu biidun waa jamcu abyad jamcu abyad wey biidun waa yacni kuba cadcad sawaabiqu oo markaa dharkooda uu yahay mid waasica ama dharkay u sidanayaan filxarbi uu yahay mid jirka dhan asturaya qad shukad lahaa waxaa la dhexgeliyey buu yidhi xalaqun xalaqooyin xilqooyin waa meelaha la iskaga xiray oo la iskaga keenayo maryaha kaannahaa waxaad moodaa xalaqulqafcaa'i geedka la yidhaha ama geedaha la yidhaha alqafcaa xalaqdooda ama geesahooda ayaad moodaa majduulun xalaqaasoo majduulun ay mumtadun cala alard marka wuxuu ku sifaynayaa ama uu ku tilmaamayaa geedo dhulka lagu fidiyey oo la yidhaahdo alqafcaa sida geesahooda ay yihiin oo kale ayay yihiin buu leeyahay hubka ay dharka ay sitaan oo min xadiidka ka samaysan ee duruucda ah meelaha u iskaga imaanaya ama u iskaga xirmayo shukad bimacnaa waa udkhila bacduhaa fii bacdin waa laisdhexgeliyo laa yafraxuuna farxi maayaan buu yidhi idaa naalat rimaaxuhumu hadday warmahoodu ay gaarhaan qowman qolo walaysuu ayaguna ma ahaanin buu yidhi majaasiican kuwo argagaxaya ma ahaanin idaa niiluu haddii la gaaro laa yafraxuuna farxi maayaan idaa naalat hadday gaarto rimaaxuhumu warmahoodu hadday gaaraan qowman qolo qolo hadday warmahooda gaaraan ma farxayaan muxuu ula jeedaa wuxuu ka wadaa qoom haddii ay warmahooda gaaroon ay dilaan ku farxi maayaanoo mar walbayba cadowga laayaan oo dabeecaday u tahay nin maalinkuu guulaysta farxaya waa ninaan guulaysa jirin hore usan guulu arki jirin halkii maruu guul arku farxaa marka ayagu guusha joogtayba u tahay dabeecadayna u tahay hadday cadowga laayaanna ku farxi maayaanoo waa wax joogta oo dabiica wuxuu hadday qofka dabiicada u noqoto hadduu boqol dilo maalin walba boqol diliddu caadi la noqonaysaa soo maa marka dambe waa iskala qabsanaya wuxuu ku ammaanayaa inay yihiin dad geesiyaala mar walbana cadowgooda ka adkaada laa yafraxuuna farxi maayaan buu yidhi idaa naalat rimaaxuhum wa hadday warmahooda gaaraan qowman qolo walaysu ayaguna ma ahaanin majaaziican ayaguna ma ahaanin kuwa argagaxa jazaca laga keenay ma ahaanin kuwa argagaxa idaa niiluu haddii la gaaro haddii la gaaro maxnaa waxa laga wadaa haddii cadowgooda wax ka dilo ma aha kuwa argagaxaaya yamshuuna way soconayaan mashya aljimaali zuhri waxay soconayaan mashya aljimaali sida ay u socdaan oorta awrtii azuhri cadcadayd yacsimuhum waxaa ka celinaya darbun garaacid yacsimuhum cadowgooda waxaa ka celinaya oo ka difaacaya darbun garaacidda cadowga ay ku garaacayaan seefahooda iyo warmahooda ka difaacaya idaa carada suudu hadday kuwa madow ay cararaan adtanaabiilu ee gaagaaban kuwa madoobe gaagaaban markay cararaan ayagu ma cararaane wuxuu leeyahay cadowgooda waxaa ka difaacaya dilkooda iyo garaacay cadowga ay garaacayaan yacni fuleeye ma ahan buu leeyahay yamshuuna waxay soconayaan mashya aljimaali zuhri geela cadcad sida u socdoo kale oorta cadcadoo kale say u socoto ayay u soconayaan niman walwal iyo cabsi haysaba ma ah oo cadowgooda yaa ka difaacaya ilaan cadowgay dagaalkula jiraane wuxuu yidhi yacsimuhum cadowgooda waxaa ka mancinaya oo inay dhibaateeya cadowgooda u diidaya darbun garaacid garaacidda muxuu ka wadaa cadowgooda ayagaa garaacaya waa seefahooda iyo warmahooda iskaga garaacayaan goormay cadowga garaacayaan idaa carada ay idaa fara waa hadduu cararo asuud asuud waa jamcu aswad kuwa madow hadday cararaan atanaabiilu tanaabiil waa jamcu tinbaal atanaabiil waa jamcu tinbaal mufradku waa tinbaal ay alqasiir atinbaal waa alqasiir jamcu marka tanaabiil haddii leera waa alqisaar waa kuwa gaagaaban idaa idaa carada hadduu cararo asuudu kuwa madow haddii ay cararaan atanaabiilu ay ilqisaaru ee gaagaaban kuwa madmadoobe gaagaaban ee fuliyayaasha hadday cararaan ayagu waa kuba sugnaanayo wuxuu leeyahay dhirirkana waa awrtoo kale waa dhaadheer yihiin dad xoog lahoo dhaadheer waayo cadcad cadowga markuu soo ordo xaggooda yimaadana darbi bay ku dhuftaanoo gadaalay ula tuurayaan laakiin kuwa gaagaabanoo madmadooba firxanayaan buu le waa cararayaan gaaladuu ku caynaya sidaas macnaha laa yaqacu طacnu ila fii nuxuurihim wamaa lahum can xiyaadi اlmowti tahliilu laa yaqacu ma dhacayo aطacnu طacni iyo durid dhici mayso oo seefaha lagu duro iyo warmaha lagu garaaco ilaa fii nuxuurihimu ilaa dhuunahooda mooyaane qoorahooday ku dhacaysaa seefuhu iyo warmaha wamaa lahum ayaga uma sugnaanin tahliilun ay ta'ahurun dibdhac uma sugnaanin can xiyaadi اlmowti ay can amkinati اlmowt xiyaadku waa amkina yacni meelaha geerida ta'ahur iyo dibdhac uguma sugnaanin buu yidhi waa niman geesiyaalaho meelaha geeridu ay taallo kamaba ta'ahuraan meelaha lagu dhimanayo oo laisleeyahay khataraa ka jirta ayagu kama gambadaan mana kadib dhacaane meeshaasayba ka bilaabaan oo ay ka buskiciyaan marka ugu horaysaba rag geesiyaala w laa yaqacu ma dhacayo addacnu duridda ma dhacayso ilaa fii nuxuurihim oo qoorahooda mooyaane qoorahay dhiciddu ay uga dhacaysaa muxuu ka wadaa waa jeesad la'aanta qofka markuu soo jeedo oo dagaalka ku jiro wejigaa laga abbaaraa iyo qoorta iyo qaybaha hore markuu sii jeedana dhabarkay wax uga dhacaan carabtu marka waxay yidhahdaan adoo soo jeeda dhimo adoo sii jeeday ha dhimanin macnaha waxay ka wadaan adoo sii cararaaya in dhabarka wax kaaga dhacaan waa liidnaan waayo maxaa yeele qof jabaa tahay laakiin adoo soo jeeda haddii lagu dilo wax dhiba male sababtoo ayagu dilka uma arkaan dacfi iyo haziimo dilka uma arkaan ee haziimo jabkay u arkaan walidaalika hadaladooda waxaa ka mid ah oo odayaashoodu ay inta badan markay khudbooyin jeedinayaan ay soo qaadan jireen fii kutub aladabna lagu sheego waxay dhihi jireen almowt ladilla halqabsigay u ahayd almowtu ladilla geeri laakiin dulli maya geeri laakiin dulli maya macnaha waxay leeyihiin dhimo laakiin ha dulloobin inaad dhimato ceeb maahan in lagu dilo ceeb maaha laakiin waxaa ceeba oo jab ah oo liidnaan ah in lagu dullaysto marka wuxuu ku ammaanayaa inay yihiin kuwa majeestayaal ah oo aan baqaynin haddii la dagaalamana meel walba wax uga dhacayaan ay noqonayaan dhuunta maadaama ay soo taagan yihiin dad gambanaayana aysan ahayn laa yaqacu tacnu tacniguma dhaco ilaa fii nuxuurihim o ilaa qoorahooda mooyaane wamaa lahum ayagana uma sugnaanin tahliilun tahliil waa ta'ahur dibdhac uma sugnaanin oo xaggee ka dibdhacayaan can xiyaadi اlmowti ay can amkinati اlmowti meelaha geerida inay ka dibdhacaan uma sugnaanin dad ka dibdhaca oo gadaal uga harana ma ahan can amkinati اlmowt fuleeyaa ka dhuudhuunta meelahaas amaa wuxuu leeyahy raggan waa raggeesiyaala abyaaddan wuxuu ku ammaanayaa qeybahan dambe asxaabu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam siduu ku sifeeyey si ka sarraydaba saxaabadu way ahaayeen ridwaanullaahi calayhim xagga shajaacada geesinimada dhiiranaanta iyo dhanka kale ixtiraamka iyo karaamaynta nebiga sala allah alay slam iyo difaaca diinta laakiin wax uun ka mid ah sifaadka wanaagsanaay ay ku sifeeyeen ayuu uun abyaaddan ku tilmaamay beydkan waxaan malaynaa waa beydka ugu dambeeya fi lqasiida meeqa beyd waa intaa akhrinay yaa shan iyo toban beyd miya shan iyo tobankaas beyd waxaa waaye waa ku soo gebagabaynaynay qasiidadii jasaakum allah khayr wallahu aclam